أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب سورة الانشراح هذه تاني سورة الانشراح وسورة اللي راه سورة الانشراح وحكمتها هاي سورة لها كسو الدقي مقالة مكة المكرمة حلقي نبي نجوغي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه سورة قود أهامبا من بدايتها إلى نهايتها وحكشة كينة أرمكو سابسا نبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم إلهي وحده سبحانه وتعالى ألم نشرح سومانا واسع لك أديك النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم صدرك لابتا هذا يحبتك قلبك سومانا كو واسع لتحمل النبوة وأداء الرسالة سيدي النبي النمدى أدو حنبار لهيد رسالة أدو قدن لهيد sow qalbigaaga uma annaan waasicin arrintaas maxaa yeelay howl kasta marka la qabanaayo xibnaha ra'iisiga ah ee laga qabto waxaa hogaaminaya qalbiga qalbigaas hadduu cidhiiri hawsha ku yahay oo hawsha uusan ku faraxsanayn oo qalbigu hawsha uusan ku qanacsanayn hawshaas ma nuuxin kartid ma nuuxin kartid waa xaqiiqo marka nebigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayhi ilaahay wuxuu ku manno sheegtay oo nicamka ilaahay ka mid ah mas-uuliyaddaas ballaaran ee intaas khalqiga caalamka ku nool in diinta la gaarsiiyo nabigeenna keligii loo soo diray sala allahu wasalam wabaaraka calayhi waa mas-uuliyad aada u weyn haddii marka mas-uuliyaddaas qalbiga nebiga calayhi salaatu wasalaam aan la waasicin oo inuu mas-uuliyaddaa ka bixi karo mas-uuliyaddaas uu gudan karo kuna guulaysan karo haddaan sidaa ilaahay xabadkiisa ku sharxin nabiga calayhi salaatu wasalaam waxba ma nuuxin kareen nabigeennu calayhi salaatu wasalaam ilaahaa qalbigiisa ku sharxay inuu mas-uuliyadaa gudan karo u istaagi karo qaabka ugu wanaagsanna uu u gudan karo mas-uuliyadda waa yacni meeshii nebiyullaahi muuse uu ku ducaystay rabbi ishrax lii sadrii wayassir lii amrii ilaahu laabtayda mas-uuliyadda risaaladan ilaahu u waasicay qalbigayga hawsha haddaan qalbigaaga lagu furin ma qaban kartid marka intaasoo khalqiya inuu muwaajaheeyo oo wejiga uu saaro nabigeennu calayhi salaatu wasalaam laabtiisaa ilaahay waasac uga dhig waxba uma arkaynba waxaas waxa dhib ku soo gaarayuu taxamulayey waxa mashaakilaad diinta iyo dacwada uu kala kulmaayaan waxba la ahayn maxaa yeele meeshii arrimaha laga samaynaya loo waasiciyey nabiga calayhi salaatu wasalaam waa qalbigow alam nashrax laka sadrak qalbigaaga suu kuma annaan waasicin si nebinimada aad u xambaarto risaalada aad u gudan lahayd waa nicmo weyn weeye ilaahay qalbigaaga inuu yacni waasiciyo oo arrinta aad qabanayso aad ku faraxsan tahay aad aaminsan tahay inaad ku guulaysan karto wax weyn wey wa wadacnaa sow ma annaan dejin canka xaggaaga nebiyullaahi maxamedo sala allahu calayhi wasalam wisraka culayskaagii sow xaggaaga kama aanaan dejin alladii culayskaasoo anqada cusleeyey dahraka dhabarkaaga cusleeyey culayskii dhabarkaaga saarnaa sow ma annaan kaa dhigin culayskaas oo fudaydkuuguma annaan bedelin culayskaas nebigeenna calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu ka dejiyey aqwaal fara badan ayaa culimmada mufasiriintu isugu khilaafeen waxaa lagu fasiraa nabigana calayhi salaatu wasalaam wax dembiyaba inuusan ilaahay u yeelin liyakfira laka allaahu maa taqadama min dembika wamaa ta'ahar waa lagu fasiraa yacni wax dembiya oo dhan sow kama aanaan ridin oo dembiba ilaahay kuumad yeelin subxaanahu wa tacaala mid horreeyey iyo mid dembeeyaba waxaa kaloo lagu fasiraa ammaanada culayskii aad ka dareemi lahayd risaalada guditaankeeda oo culays kugu hayay sow kaama aanan dejin culayskaas markaas waxay munaasib u noqonee ama ay ku macno noqonee macnihii ahaa alam nashrax laka sadrak sow xabadkaaga waasic uguma aanan dhigin risaaladan inaad gudato ood u aragto inaad ku guulaysanayso culayskii aad dareemaysana sow kaama aanan dejin wey oo wax walba fudayd kaagama aanan dhigin waxaa kaloo lagu fasiraa in wax dembiya baa nebigeenna calayhi salaatu wasalaam ilaahay uusan u yeelin warafacnaa sow ma aanaan kor yeelin laka adiga xaal ay kuu sugnaatay nebiyullaahi moxamedu sala allahu calayh wasalam dikraka sharaftaadiiso kor uma aanan qaadin sharaftaadina soo ma aanan kor u qaadin oo makhluuqaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala axadkii ugu sharafta badnaa ugu khayrka badnaa sow kaama aanan dhigin waa nicmooyin waaweyn qalbigii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay uu waasiciyey si mas-uuliyadda uu guto culays oo laga xafiday sharaftiisoo kor loo qaaday nebiga calayhi salaatu wasalaam walidaalika sharaftaas waxaa lagu fasiraa xadiisu qudsiga yani ilaahay uu ku fasiray laa udkaru ilaa watudkaru maci aniga layma sheego ilaa adigana waa lagu sheegaa nebiyullahi moxamedo calayhi salaatu wasalaam waata marka towxiidka qofku inuu soo galo ma ansaxayo islaamnimadiisa iyo iimaankiisu ma ansaxayso ilaa nabigeenna sala allahu wasalam wabaaraka caleyh uu ka rumeeyo risaaladiisana uu ka qiro salaadii aan ansaxayn ilaa nabiga loogala saliyo sala allahu wasalam wabaaraka caleyh aadaankii aan ansaxaynin ilaa nabiga lagu dhex sheego sala allahu wasalam wabaaraka caleyh wahaakadaa maqaamaadka diinta maqaamaadka ugu waaweyn oo dhan ma ansaxayaan oo islaamnimadu ugu weyn tahay ilaa nabigeenna sala allahu wasalam wabaaraka caleyh in la xuso mooye marka waa sharaf aada u sarraysa intaasoo khalaa'iq ah oo adduunka ku nool ayaa mid addimaya iyo mid salaad farada dukanaya iyo mid salaad sunnaa dukanaya mid walba uu nabiga magaciisa ku dhawaaqa sala allahu wasalam wabaaraka caleyh marka yacni caalamka sooma marto laxdo ama ilbiriqsi ilaa nebi moxamedaa la sheegaa sala allahu wasalam wabaaraka caleyh intaasoo caalama fa inna maca alcusri culayska micigiisa waxaa ahaaday yusran fudayda ahaaday waxaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay uu ku sii mannaysan culays walba oo jira maadaama diintan fidinteeda iyo intaasoo khalaa'iq ahoo cadow kula noqonayo oo haddana diintii la doonayo inaad ku fidiso culays uu qofka ka soo wajahayo wax walboo culaysood aragto fudaydaa ka dambaynayaa la yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam wax walboo culaysood aragto fudaydaa ka dambaynaya wa ficlana ilaahay arrintaas waa u xaqiijiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam maxaa yeele magaalada maka almukarama markii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam gurigiisa lagu hareereeyey oo magaalada uu ka haajiray goduu galay nebigu calayhi salaatu wasalaam waa culaysu siddeed sano ka bacdiyo toban kun oo ciidan gaaraya uu magaaladii ku qabtay magaaladii uu godka yacni ka galay oo la eryanayay nebiga calayhi salaatu wasalaam siddeed sano ka bacdi magaaladii maka asagaa gacanta ku dhigay toban kun oo ciidan isagoo wata nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaa dadkii cadaaweysanayey oo dhibka ku hayay ay hoos yimaadaan nebiga calayhi salaatu wasalaam oo markaas ay yidhaahaan maxaad nagu samaynay maanta idhabuu fa antum adulaqaa uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam waxba laydinma haysta iska taga marka culays walboo nabiga soo wajahaba calayhi salaatu wasalaam fudaydaa ka dambaynaya fudayd fa ina maca walidaalika maca oo musaaxabo keenaysa ayaa laga cabiray ereyga maca wuxuu faa'iidayaa musaaxaba la jirid ama la saaxiib noqosho labadan shay inay isla jiraan marka lama dhihin fa ina bacda alcusri bacda laga cabiray bacda alcusri yusran lama dhihin waxa la yidhi maca waaba isku xigaan saaxabow culays haddaad aragtid qofka hadduu ilaahay ku xiran yahay waaba la jiraaba fudaydkuna maciyuba le waaba la musaaxabaynaaba marka waa cibaaro aada u xeel dheer wey fa ina maca alcusri culayska micigiisa waxaa ah yusran fudayda ah laakiin mar walbaba taas waxay ku xidhan tahay qofku siduu taas u aamini lahay oo u yaqiinsan lahaa culayska adduunka ku soo wajaha hadduu sabro sabarkaas culayska uu ku sabrayo caaqibadiisu inay faraj tahay qofku waa inuu aamino haddii taas uu aamino culays walba soo wajaha farajaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uga dabamarina iyo fudayd laakiin hadduu asagu niyaddiisa albaab walba iska soo xiro oo uu yahay mutashaa'im qofka muuminka waxaa la rabaa ينبغي للمؤمن أن يكون متفائلا لا متشائم haddii adiga mutashaa'im aad tahay oo dhib yar hadduu ku qabto aad ballaarinayso dhibkii shu'mi iyo baas kaliya aad xambaarsanta balaayaa igu soo socota iyo wa weligay khayr arki maayo iyo waxa haddaad aaminto saasaa ilaahay kaa dhiga adigana ana cinda danni cabdii bi meeshuu iga malaysanayaan addoonkayga u joogaahu yidhi alle subxaanahu wa tacaala xadiisi qudsi marka waxaa la rabaa qofku inuu mutafaa'il noqdo culays walba in fudayd uu ka dambaynayo sida ilaahay uu sheegay subxaanahu wa tacaala waa inuu aaminsan yahay qofku taas fa inna maca alcusri culayska micigiisa yusran fudayda ahaaday inna maca alcusri tiyaa lasii adkeeyey haddana inna maca alcusri culayska micigiisa yusran fudayda ahaaday walidaalika nabigana calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi lan yagliba alcusru yusrayni abadan hal culays wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam laba fudayd kama adkaan karo waa hal culays yacni waxaa ka adkaanaya labada fudayd marka aayadda laba culays iyo laba fudaydaa ku jiree see labadii culays looga soo qaaday hal culays maxaa yeelay ereyga hadduu macrifo yahay oo al lagu tacriifiyo oo isagoo ashiila la soo celceliyo macnihiisu waa ka shay ilwaaxid ra'aytu rajula ninkii aan arkay fa akramtu rajula ninkiina waan karaameeyey waa isla asagii ra'aytu rajula ninkii aan arkay fa akramtu rajula ninkiina waan karaameeyey kan aad karaamaynayso iyo midka aad aragtay waa rajul waaxid fa idaa wakhtigii faraqta aad faaruq noqotid uu yidhi alla subxaanahu wa tacaala xaggee ka faaruq noqotay tafaasiir badanaa ku jirta fa idaa faraqta min asalaa waa lagu fasiraa salaadda markii aad ka baxdid fansab dhibtoo oo nafta kula jihaad fi ducaa waa lagu fasiraa oo addoonku markii salaadda uu ka baxo oo salaadda uu guto meeshii waxyaalo hadalla maalaayacniya uu ku hadli lahaa isla markaasba ciribta waxaa loo baahan yahay inuu ducaysto bacda asalaa cabdullahi bni cabbaasaa sidaas ku fasiray saxaabo badan oo cabdullahi bni cabbaas uu ka mid yahay sidaasay ku fasireen fa idaa faraqta min asalaad fansab fi ducaa ducada ku dhibto oo nafta yacni waxay u arki fansab maxaa looga cabbiray naftu salaadda haddii aysan tarbiyaysnayn salaaddii ay ku jirtay naftu waxay u arki wax xabsi oo kalaaho assalaamu calaykum markay tidhaaho naftu waxay jeceshaa hore inay ka cararto marka dhib wey nafta celi celi way ribaad ku samee nafta la dagaalan oo markii cibaadadan ay ka baxdo cibaado kale geli cibaado kale oo duca ah geli adducaa mukhu lcibaada uu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ducadu waxaa weeye waa dhuuxii cibaadada maxaa yeele waxay ku tusinee cubuudiya iyo tadaruca ku jira addoonnimo oo mar walba yacni inaad ilaahay u baahan tahay aada muujinayso mar walbaba waxaa kaloo lagu fasiraa fa idaa faraqta markaad faaruq noqoto min shawaaqil iddunya mashquulka adduunyada markaad ka faaruq noqoto xawaa'ijtaada iyo howlahaagii adduunyo markii aad soo dhammaysato fansab fi lcibaada cibaadada ku dhibto oo waasidayaysan jirin imaa fii shugli اddunya wa imaa fii shugli اlaakhira bas xaaje adduunyaad ka soo baxday dantaadii adduunyaad soo dhammaysatay dan aakhiro hore ka gal maxaa la diiday waxa waasidada maala yacniga wakhti lumiska wakhti lumiska ayaa la diidayo ilaahay ma ogolo subxaanahu wa tacaala addoonka ilaahay wuxuu jecel yahay ima an yakuuna fii shugli اddunya wa ima an yakuuna fii shugli اlaakhira in danahaaga adduunya aad ku mashquulsan tahay ama dan aakhira aad ku jirto laakiin wixii waasida ah waxaa weeye waa wax ka baxsan wixii lagu abuuray wixii lagu abuuray wax ka baxsan wa ilaa rabbika wa ilaa ridaa'i rabbika rabbigaa raalli noqoshadiisana farqab raadi weligaa ku dadaal uun rabbigaa siduu raalli kaaga noqon lahaa rabbigaa xidhiirkiisa aad u wanaajin lahayd mar walbaba raadi oo waddooyinka lagu raadinayo marw ridaha ilaahay subxaanahu wa tacaala suuratu tiin haadihi tani suuratu tiin waa suuradda la yidhaaho suuratu tiin waxay ka mid tahay suuradaha makiga ah bismi illaahi araxmaani araxiim watiini tiinka nabaadka la yidhaaho midhaha tiinka la yidhaaho ayaan ku dhaartaahu yidhi alle subxaanahu wa tacaala wazaytuuni zaytuunkana waan ku dhaartaa tiinka waxaa weeye hadda loolama jeedo midkan annagu aan tiinka u noqonoo geedkan hadda magaalada muqdisho yacni ka buuxa oo qodxaha leh kaa loolama jeedo waxaa weeye tiinkan waxaa loola jeedaa waa nabaad ama miro dhulkan shaam inta badan ka baxa oo shaamuu u badan yahay waa nabaad yacni mirihiisu ay kookooban yihiin oo aad u macaan badan ood moodayso sankor in lagu daray qofka hadduu sacuudi tago oo arkayo miisaska iska saaran yahay tiinka meelaha suuqa yacni lagu iibiyo timirta iyo ayuu iska yaallaa dhulkan yaman waa yaallaa suudaan waa yaallaa yacni adduunka inta badanba meel uusan oolin inta badanba ma lahan tiin marka waa miro aad u macaan badan wey midabkiisu wuxuu eg yahay waa casuur casuur camal wey waa casuur casuur casuur uu leeyahay camal markaad dhadhamisana waxaad ka dareemi sankor in lagu shubayaad u malay macaantiisa marka faa'iidooyin fara badan ayuu leeyahay walidaalika nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi haddii geed bini aadamku cunayo oo adduunyada yaalla aan dhihi lahaa jannadaa laga keenay tiinkaan dhihi lahaa ayuu yidhi jannadaa laga keenay faa'iidooyinka uu leeyahay awgis tiin wazaytuuni zaytuunkan ku dhaartaa uu yidhi alle subxaanahu wa tacaala waa zaytuunkii hadda ka hor aanu ka soo sheekaynay waa miro iyaguna inta badan dhulkan shaam ka baxa adduunkana inta badanba laga helo mirahaas marka saliid waa laga dhaliyaa waa saliidda loo yaqaan zaytu zaytuun zaytu zaytuun zaytuunka miraha zaytuunkana waan ku dhaartaa uu yidhi alle subxaanahu wa tacaala waduuri siiniina makaanka la yidhaaho duuri siiniin makaankaasna waan ku dhaartaa uu yidhi waa meeshii nebiyullaahi muuse calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu kula hadlay waa maqaam mubaaragah oo barakaysan wa haadaa kanna waan ku dhaartaa kaasoo albaledi ee beledka ah beledkaasoo alamiini ee la aaminay beledkan la aaminay oo shimbirihiisii iyo xayawaanaadkii iyo geedihiisii iyo waxa dhanba la ammaan geliyey oo cid u banbixi kartaa aysan jirinin waa magaalada maka almukarama intaasaan ku dhaartaahe laqad xaqiiqee khalaqna alinsaana insaanka waan abuurnay fii axsani taqwiimin toosin midda ugu wanaagga badan makhluuq la toosiyo tan ugu wanaagga badanaan ku abuurnay yuuri alle subxaanahu wa tacaala insaanka insaanka waxaa weeye muuqaal makhluuqaadka loo sameeyo muuqaalka ugu quruxda badan ayaa ilaahay bini aadamka u sameeyey walidaalika xayawaanaadka kale waa munakasa ilaa insaanka maahane munakasa wey yani waxaa loola jeedaa waa xayawaan yacni indhahooda iyo hoos ay u jeedaan weeye madaxooda iyo hoos ay u raaracaan sida xoolaha oo kale nicmooleyda oo kale xayawaanaadka duurjoogta ah oo kale suurada loo abuuray waa suura munakasa laakiin insaanka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu taagay wuu toosiyey quruxdaa iyo jamaalkaa iyo muuqaalkaas ayaa ilaahay uu ku abuuray subxaanahu wa tacaala walidaalika hadda ka hor wuxuu sheegay imaamu alqurdubi raximah اllahu tacaala tafsiirkiisa wuxuu ku sheegay nina wuxuu yidhi islaantayda islaantiisi wuxuu ku yidhi waan ku furay haddii aadan dayaxa ka qurux badnayn dayax haddaadanba ka qurux badnayn waa ku furay ninkii aad u welwelay wuxuu is islaantii waa kaa furantay islaantii waa kaa furantay nin sheekhaa markaas loo tego waxaa la yidhi ninkii saasuu yidhi dad badanna waxay u iftoodaan ay soo jawaabeen islaantu inay ka furan tahay markaasuu yidhi islaantaada waa kuu xalaal kaamana fura maxaa yeele ilahi wuxuu yidhi laqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiim makhluuq ka qurux badan bini aadamka ma jiro dayaxa habkay u dhisan tahay markii la fiiriyo qofka bini aadamka isaga ka qurxoon uma markaas kabacdi radadnaahu waan yeelnay waxaan macnaynay radda oo bimacnaa sayara ah waan ka yeelnay uma markaa kabacdi radadnaahu insaankii sidaas u quruxda badnaa waan ka yeelnay oo saas u ammaanaa saas u sharafta badnaa asfala saafiliina kuwa hooseeya midka ugu hoosaynta badan ayaan ka yeelnay kuwa hooseeya kan ugu hoosaynta badan macaani badan ay culimmada ku fasireen mufasiriinta macaanidaas waxaa ka mid a asfal saafiliin yaa noqon kara yacni makhluuqaadka ilaahay kuwa ugu liita waa kuwa diin laawayaasha ah oo ahlunaarka ah kuwa diinta aan ku dhaqmaynin oo diinta khilaafay kuwaasaa asfal saafiliin qofkaasaa la dhihi karaa waxa hooseeya waxa ugu sii hooseeya waa qofka aan diin laawayaasha ah oo diintii aan ku camal falaynin sidaasna ahlu naar ku noqday taas macno wey oo qofkii quruxda badnaa waxaa la rabay meel qurxoon inuu shaqaysto oo jannadii ah waa isdulleeyey naftiisiina waa dulleeyeoo wuxuu shaqaystay meeshaa jahannama waalciyaadu billaah uu shaqaystay istinaha marka ila aladiina aamanuu wacamilu saalixaati istinaha marka wuxuu noo noqonaa istinaa muttasil asfala saafiliin aan ka dhignay oo naaruu shaqaystay naartuu shaqaystaan inaguna gelinay ila aladiina kuwii maahane aamanuu ilaahay rasushiisa rumeeyeen wa camiluu saalixaati acmaasha wanaagsanna camal falay maahane falahum kuwaasi waxay leeyihiin ajrunay leeyihiin ajirkaas oo hayru mamnuunin mid la gooyo hayrkiis ah kuwa laakiin iimaanka iyo camalka saalixa laga helay kuwaas waxay leeyihiin ajir aan ka dhammaanayn jannadaasaa ilaahay ku abaalmaryaa aysan ka dhimanaynin ka duqoobaynin ka gaboobaynin ayaa ilaahay ku abaalmaryaa subxaanahu wa tacaala istinaa marka wuxuu noo noqday istinaa muttasil ama uma radadnaahu waan yeelnay asfala saafiliina kuwa hooseeya kan ugu sii hooseeyaan ka yeelnay insaankii sidaa u quruxda badnaa hoosaan u celinayoo yacni markuu gaboobo muuqaalkii quruxda badnaa wuu baaba'ayu oo xagga muuqaalka suuradda loola jeedo muuqaalkii quruxda badnaa wuu baaba'ay markuu gaboobo wuxuu noqday qof yacnii quruxdii iyo haybaddii uu lahaa iyo dhaldhalaalkii uu lahaa ay ka baaba'day shaykhuukhada iyo duqnimadu ay ka baabi'isay ila aladiina aamanuu marka wuxuu noqonaya haddii macnaha lagu fasiro istinaa munqadic ilaada bimacnaa laakiin ilaa laakiin aladiina kuwii aamanuu ilaahay rasushiisa rumeeyeen wa camiluu saalixaat falahum ajrun hayru mamnuun ilayhi ajir mid la gooyo aan ahayn oo ilaahay jannadiisa subxaanahu wa tacaala ay iska leeyihiin marka asfala saafiliin markaas macnaha dambe waxaa weye in lagu fasiro insaanku markuu mucamar noqdo quruxdii faraha badnayd oo ilaahay uu ku abuuray inay hoos u dhacayso hoos inay u dhacayso oo quruxdii ay baaba'ayso famaa maxaybaa yukadibuka adiga ku beeniya bimacnaa maa yajcaluka mukadiban biyowmi alqiyaama maxaa kaa dhigay qiyaamo inaad beeniso maxaa kugu kallifay maa xamalaka cala atakdiib maxaa kugu xambaaray beeninta famaa maxaybaa yukadibuka mid beeniyey kaa dhigay bacdu bacdu maa dukira wixii lasoo xuso kabacdi oo min khalqi alinsaan fii axsani taqwiim adoo muuqaalkaaga ilaahay sidaa u qurxiyey maxaa kaa dhigay mid beeniya biddiini abaalmarinta in lays abaalmarinaayo lays xisaabinaayo maxaad u beenisay sidaas ilaahay qof uu abuuray oo awooddiisa ilaahay uu ku abuuray haddana beeninaya xaqii iyo diintii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey waa wax lala yaabo alaysa allaahu ilaahay ma aha miya biaxkami alxaakimiina kuwa wa xukuma midka ugu xukunka wanaagsan axkam bimacnaa axsan alaysa allaahu ilaahay ma aha miya biaxkami alxaakimiin inta wax xugmisa allaha ugu xukumka wanaagsan ilaahay ma aha miya balaa wuu yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala yacni ilaahay subxaanahu wa tacaala xukunkiisa see ugu qanci weysay oo diintiisa ugu qanci weysay wax wa xukuma allaha ugu xukumka wanaagsan wey diintanina waa xukumkii ilaahay subxaanahu wa tacaala ee manhajkii ilaahay uu soo dejiyey bini aadamka maxaad u raaci laadahay yaa ka xukum qurxoon ood ilaahay aad ood ka doorsatay yaad ka doorsatay ilaahay subxaanahu wa tacaala suuratu alcalaq makiya waxay ka mid tahay suuratu alcalaq suuradaha ku soo degay magaalada maka almukarama bismi illaahi araxmaani araxiim ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala iqra aqri nabiyullaahi moxamedu sala allahu wasalam wabaaraka calayh suuraddan suuratu alcalaq waa awal maa nazala min alqur'aani alkariim calaa qowli اljumhuur awal maa nazala min alqur'aani alkariim waa qur-aankii kariimkaa suuraddii kow soo degtay iyadaa ugu horreysay qur-aan soo dega waxaadna ka fahmi usluubkay u hadlayso suuradda nidaamka ay u hadlayso waxaa weeye nabigeenniya sala allahu wasalam wabaaraka caleyh waxaa laleeyahay aqri adigoo kaalmaysanaya magaca ilaahay qur'aankan aqri iqra aqri bismi rabbika mustaciinan xaal aad kaalmaysanayso bismi rabbika rabbigaa magaciisa aad kaalmaysanayso ama mubtadi'an xaal aad ku bilaabanayso bismi rabbika rabbigaa magaciisa adigoo qur-aanka ku bilaabanayo aqri qur-aanka lagugu soo dejiyey alladii allahaasoo khalaqa ifkan abuuray khalaqa ilaahay wuu abuuray al insaana ruuxa bini aadamka ah min calaqin xinjiru ilaahay ka abuuray dhiig xinjira oo sidaa daciifka u ah ayaa qofkan bini aadamkoo doodayo xaqii ka hor imanayo ilaahay caasinaya halkaasaa laga keena dacfigaasaa ilaahay uu ka abuuray subxaanahu wa tacaala iqra' aqri nebiyullaahi maxamedo sala allahu calayhi wasalam qur-aankan lagugu soo dejiyey akhri walxaal akhri rabbuka rabbigaa al akramu mid deeq badan uu yahay oo deeqdiisana ay ka mid tahay wa min karamihi inzaalu hada alqur'aani alcasiis deeqda ilahay waxaa ka mida qur-aankan casiiskaa soo dejintiisa waa deeqda ugu weyn oo ilaahay uu bixiyo subxaanahu wa tacaala rabbi waa akram ilahay wuxuu awood u leeyahay isagoon qur-aan noo soo dejin waxna noo tilmaamin qofkii caasisana inuu naar geeyo qofkii rumayso oo adeecdana inuu ilaahay janno geeyo laakiin ilaahay sidaa ma yeelin subxaanahu wa tacaala waa karamkiisa waxaa ka mid ah wa min karamihi inzaalu hada alqur'aani alcasiis alladii allahaasoo callama baray insaanka baray alkhadda qoraalka insaanka baray bilqalami qalinka uu wax ku qoro qalinka inuu wax ku qoro baray nicmooyinka ilaahay waxaa ka mid a bini aadamka uu ku manaystay qalinkaasaa ka mid a qalinka macluumaadka inta ugu badan isagaa laysugu gudbiyaa bini aadam markuu rabo inuu wax isku gudbiyo walidaalika waxay yidhaahaan alqalam axadu lisaanayn alqalam axadu lisaanayn bini aadamku waxaa la yidhi laba carab uu leeyahay carabkan caadiga ahee la yaqaano maahane carab kalaa jira uu ku hadlo maxay tahay yaa layidhi waa qalimka alqalam axadu lisaanayn laba carab uu leeyahay bini aadamku uu ku hadlo midna waa carabkan caadiga ah midna waa qalinka qalinku marka waa carabkii bini aadamka labaad wey carabkii labaad wey oo lagu hadlayay walidaalika bini aadamka fartiimaha isugu gudbiyaa qur-aankan kariimka ah qalinka sababtiisuu nagu soo gaaray qalinka sababtiisa uu nagu soo gaaray ilaa xilligii saxaabada ilaa yowmina haada ayaa la qoraayay qur-aanka oo jiilba jiil uu usii gudbinayo usii qoraayo waxa funuun iyo culumna soo gaartay oo dhan hadday tahay fikhigii cilmu lxadiiskii culuum alcarabiya oo dhan waxay nagu soo gaareen biwaasitati hada alqalam qalinkaasay nagu soo gaareen culumtan lowlaa qalam hadduusan jiri lahayno fadliga ilaahay bini aadamku waa kala xirnaa lahayd macluumaad isuma gudbin karo waxaa laga yaabaa maantay inaad akhrinayso kun sano ka hor dad noolaan jiray dhaqankoodii iyo siday u dhaqmi jireen iyo sida ay ilaahay u caabudi jireen iyo siday yani u noolaan jireen inaad saacaddan akhrinayso maxaa kalifay oo kuu fududeeyey inaad akhriso qalinka way kutubtii ku qoran yihiin dadkaas kutubtii ay dadkaasi ku qoran yihiin marka qalinku waxaa weeye dadka waxyaalaha xidhiiriya wey kun sano ka hor dad noolaa iyo qof hadda nool waxaa isku xidhaaya qalinkaas qalinkaasa isku xidhaaya macluumaadku kala faa'iidaysanaya callama bilqalam uu ilaahay wax baray alinsaana alkhada bilqalam qalinka inuu wax ku qoro callama ilaahay wuu baray alinsaana bini aadamka maa shayuu baray shaygaasoo lam yaclam hore uusan u ogeyn wax badan oo bini aadamku macluumaada oo waxba uusan ka ogeyn ayaa ilaahay baray oo diintani ay ka mid tahay kutubtani ay ka mid yihiin diintu ay ugu qaalisan tahay waxyaalaha wadaa'ifta iyo sancooyinkan la samaynayo gawaaridan iyo maraakiibtan iyo diyaaradahan iyo tiknolojiyada casriga aho maalinba maalinta ka dambaysa waxyaalo qofka maskaxdiisa ka weyn soo saaraysa ay ka mid tahay waa waxyaalo ilaahay uu u furaayo insaanka oo nolosha bini aadamka ilaahay uu ku fududaynayo subxaanahu wa tacaala callama alinsaana maa lam yaclam qofka adduunka meesha maanta yacni ugu shisheeye jooga ayaa waxaa dhici karta gurigaagaad kala dhexadle muuqaalkiisiiaad haddana arkaya lagu soo daray muuqaalkiisi soma aragti adduunka meesha ugu shisheeyuu joogaa qolkaaga dhexdiisii ayaad soo gashanee sawdkiisii iyo suuraddiisii adaa u jeeda markaasaa laga yaabaa inaad tidhaah war koobka shaaha waxaa kaaga dhaxaya tisxi ee iska celi maraykanuu joogaa qofkaas tisxiga ku degaya muxuu yahay koobka shaaha callama alinsaana maa lam yaclam ilaaha kale rogaayo waxaas subxaanahu wa tacaala ilaaha kale guduwaayo culumtaas ilaaha u furay bini aadamka callama alinsaana maa lam yaclam kallaa ka aala insaanow oo ilaa allaha sidaa idinkugu nicmeeyey awooddaana leh ateecow ina alinsaana ruuxa bini aadamka ah layadqoo wuu qooqaa kibir iyo santaaguu bilaabaa maxaa qooqinaya an ra'aahu liajli an ra'aahu ay an ra'aa nafsah inuu is ogaaday darteed oo isu arkay istaghnaa ra'ada ama cilmiyo ka dhig ama basariyo ka dhig waa is arkay dheh ama is ogaaday dheh waa isku mid un an ra'aahu damiirkana naftiisa isagiya un loo celina insaanka naftiisii inuu is arkay dartiisu u qooqay istaghnaa xaal uu deeqtoonaaday oo maalkiisii uu ku deeqtoonaaday bini aadamka asbaabu duqyaan way fara badanta asbaabta qooqisa bini aadamka wa acdamuhaa alghina waxaana ugu weyn bini aadamka maalka ugu weyn bini aadamka waxyaalaha kibirka iyo qooqa ku rida way badan yihiin waxaase ugu weyn maalka iyo khinaha ugu weyn walidaalika saasuu ilaahay tilmaamay subxaanahu wa tacaala insaankaas marka waa insaanka ilaahay aan oqoonin oo cadamada ilaahay iyo haybada ilaahay iyo xishoodka ilaahay qalbigiisa uusan ku weyneyn qofkaasoo kale maalka dhaldhalaalkiisa markuu arko maalkaasuu israacsiyaahoo qooq iyo kibiru ka sii qaadaa meeshii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu shukri lahaa meeshii ilaahay uu tawaaduci lahaa meeshii masaakiinta iyo dadka fuqarada ee aytaamta uu ka xasuusan lahaa maalkiisa qooquu ka sii qaadaa inna ilaa rabbika xagga rabbiga ayaa insaanow arrujcaa laabashadu ahaatay si kastood isku qaadqaaddo si kastood u qooqdo uun halkaasaa lagugu sugi un maalinta aad dhimanaysaa lagu sugaa un weligaa iska kibir isqaadqaad xaggaasaad xaggeennaad u soo laabanaya hor ilaahi subxaanahu wa tacaala meel kale ma aadaysa ara'ayta bal ka warran aayadahan ilaa suuraddu ay ka dhammaato waxay ka hadlaayaan qisadii abijahal iyo cadaawadii uu u qabay nabigeena calayhi salaatu wasalaam abijahal waxaa weeye nabigeena calayhi salaatu wasalaam xilligii awaa'ilulislaam oo islaamka bilowgiisii ahayd wuxuu arkay abijahal isagoo mar walbaba nabigu calayhi salaatu wasalaam kacbada ku cibaadaysanaya markaasuu wuxuu yidhi mar dambe kacbada uma soo laaban doono aniga madax yacnii madaxan intaan soo qaato dhagax weyn ayaan madaxa ka saari doonaa anigaa ka reebaya oo u diiday mar dambe inuu kacbada uu ku cibaadaysto kacbadana markaas maamulkeeda iyagaa hayey oo gacanta ku hayay qolooyinka gaalada arrimahaasaa ilaahay nooga sheekayn cadaawadii abijahal iyo caqli xumadiisii ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala ara'ayta bal ka warran alladii addoonkii yanhaa cabdan addoon reebaaya oo u diidaaya idaa wakhtigiina reebaaya sallaa addoonkaas ilaahay uu dukanaayo addoon ilaahay u dukanaayo waa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam bal kan reebayo oo canaananayo oo u diidaya ka warran meeshuu ku farxi lahaa waa hadegaale waa cadowe meeshuu ku farxi lahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadada xidhiirka lala samaynayo waa reebaahoo naahiyuu noqday naahi ayuu noqdo waa nahyiye ara'ayta bal ka warran uu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala in kaana almanhiy addoonka la nahyinaayo oo lala dagaalamayo cala alhudaa hanuun dushiisa hadduu ahaaday ow amase amara dadkii uu faray bitaqwaa alla ka cabsi uu faray addoonka lala dagaalamayo addoonka lala dagaalamayna tilmaamihiisu waa sidaas waa addoon hanuun dul saaran oo hanuunsan hanuunkaasna aan keligii isku koobinoo dadkiina hanuunka u gudbinaya alla ka cabsiga faafinayo waa nabigeena calayhi salaatu wasalaam ara'ayta bal ka warran in kadaba addoonka naahigaahoo wax diidaya oo salaaddii diidaya hadduu xaqii beeniyey watawallaa xaqiina uu ka sii jeestay alam yaclam addoonkaasi ma oga miya bianna allaha ilaahay yaraa inuu arkayo oo ilaahay uu u jeedo markuu cadaawada uu nabiga u muujinayo sala allahu calayhi wasalam oo diinta uu cadaawaysanayo oo xaqa sidaa uu u nacayo sow ma oga ma xasuusto in ilaahay arkayo oo ilaahay u jeedo subxaanahu wa tacaala kallaa ka aala ilaahay wuu u jeedaa lain lam yantahi hadduusan ka joogsanin oo uusan ka joogsanin waxa uu ku dhaqmayo iyo cadaawada diineed iyo cadaawada nebiga calayhi salaatu wasalaam uusan ka reebtoomin lanasfacan jiidnee oo jiidnee binnaasiyati foodaan ka jiidi doonaa fooda xunta ah ee kufriga xambaarsan gaalnimada ayaan ka jiidi doonaa naasiyatin food ayaannu jiidi doonaa fooddaasoo kaadibatin ilaahay rasuulkiisa beenisay fooddaasoo khaadi'atin gaftay oo gaf xun diintii u gaftay meelka dhacyo samaysay fooddaasaa naarta dhexdeeda ku jiidi doonaa yacni tacbiirka waxaa ku jira waa takhwiif iyo tahwiil iyo ihaano la ihaanaysanayo gacantaan ka jiidaynaa lugtaan ka jiidaynaa lama dhihine fooddaan ka jiidayna qofka hadduu ku yidhaha fooddaan kaa jiidi yacni gacanta taagtaag iyo amaha taagin wo gacan maxaad igu qaban kartaa waa fooddaan kaa jiidi hadduu ku yidhaaho gacantaan kugu dhego qofka hadduu ku yidhaho uba ku shar waa ku sharfay oo gacmahada igula dagaalami lahayd ayaan kaa qabqabanuu ku leeyahay laakiin fooddaasaan kugu dhegi weliga gacmahaaguna wax iga tari maayaan ihaanow naasiyatin food ayaan jiidaynaa fooddaasoo kaadibatin ee ilaahay rasuulkiisa beenisay fooddaasoo khaadi'atin ee gaftay ilaahay rasuulkiisa u gaftay markii sidaas la yidhi wuxuu yidhi abujahal aniga marka naarta laygu jiijiidayo maanigaan qabiil ka dhalan uu yidhi dadka naadiga ahoo oo heer qurayshoo dhan golahan meesha igu yimaado oo dhanaa layga yaqaano yidhi kuwaasaa iisoo gurmanaya markii malaa'igtu i jiidayso maanigaan qabiil lahayn yidhi intaasoo ahlu naadigaa iisoo gurmanayo yidhi ahlu naadigoo dhanaa iisoo gurmanaya ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala falyadcu ha u yeerto naadiyahu ahla naadiih golihiisa uu leeyahay golahaasaan yacni difaacaya golahaas ahalkooda bal ha u yeerto naadiga asal ahaan waxaa la yidhaha mutaxadathu nnaasi wa mujtamacuhum meesha dadku ay ku kulmaan ku sheekaystaan naadiya layska yidhaha naadi marka hadda laakiin ulajeeddada makaankii loolama jeedee waa xaaligii maxalkii loolama jeedee xaaligiyaa loola jeeda waa majaaz mursal min tacbiiri اlmaxali wa iraadati اlxaali fiihi maxalkiiyaa la cabiray laakiin maxalka dadka dhex degaa loola jeeda ahla naadiga golihiisa golahaas bal ha u yeerto golahaas ahalkii joogay dadkii golaha uu ku sheegayo oo idifaacaya malaa'iga idifaacayaan uu leeyahay caqli xumadiisa bal ha u yeerto sanadcu annaguna waxaan u yeeri doonaa azabaaniyata malaa'igta zabaaniyada la yidhaah malaa'igtaasaan annaguna u yeeri bal maalintaas qabiil iyo naadi iyo waxuu ku faanayo bal malaa'ig ha laga hortago qofkii awood u leh ha ka hortago kallaa ka aad laa tudichu ha addeecin qofka sidaas ilaahay uga fogaaday nebiyullahi moxamed sala allahu calayh wasalam oo ha ku addeecin fi nnahyi can isalaa salaadda uu kaa nahyinayo cibaadada iyo diinta uu kaa hortaagan yahay ha ka yeelin wasjud ilaahay sujuuda sujuudda sii badi wakhtarib ilaahay u sii dhowaaw taraqi ku sii jir cibaadadaas sii dallacsii wey soo dhowaaw oo ilaahay maqaamaadkiisa ku sii durqi wey ku sii soco ilaahay xaggiisa subxaanahu wa tacaala suuratu lqadri waa suuradaha makiga ay ka mid tahay suuratu lqadri waxayna ka sheekayn doontaa cadamata hada alqur'aani alkariim qur-aankana cadamadiisa iyo heybadda uu leeyahay bismi illaahi araxmaani araxiim innaa annagu ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala anzalnaahu qur'aanka annagaa soo dejinnay fii leylati alqadri habeenka sharafta leh dhexdiisaan soo dejinnay qur-aanka habeenka leylatulqadriga la yidhaah ayaa ilaahay qur'aanka soo dejiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala usluubka suuraddan ilaahay uu ku bilaabay waa usluub muujinaya qur-aanka haybada iyo cadamada ilaahay agtiisa uu ku leeyahay maxaa yeele wakhtiguu doonuu ilaahay soo dejin karay qur-aanka laakiin ilaahay wuxuu ku beegay owqaadda ilaahay uu abuuray wakhtigii ugu fadliga badnaa waa habeenkii leylatulqadri bilahana ilaahay wuxuu soo dejiyey bishii ugu fadliga badnayd shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan wa afdal shuhuur haddana waxaa lagu sii beegay afdalu layaali afdalu layaali ayaa haddana lagu sii beegay marka waxay munaasib isugu noqonayaan bishiina waa ramadaan ramadaanku waa habeenno badan yahaye haddana waa habeenkii leylatulqadri ayaa lagu sii beegay soo dejintiisii waa markii loo soo dejinaayey samaa-udunyaa la keenay qur-aanka isagoo guud oo duuduuban ayaa waxaa la keenay samaa-udunya samaa-udunya marka haddana laga soo dedejinayay marba aayad marba suurad bixasabi almunaasabaati waalwaqaa'ic innaa annagu anzalnaahu waan soo dejinnay qur'aankan fii leylati alqadri habeenka sharafta leh dhexdiisaan soo dejinnay makaankana ilaahay waa fadilay makaanka qur-aanka lagu soo dejiyey oo markii hore lagu bilaabay waa afdalu lbiqaaci cinda allahi waa maka almukarama kow iyadaa lagu bilaabay shakhsiyadda loo soo dhiibana waa afdalu khalqi illaahi nabiyuna moxamed sala allahu calayhi wasalam oo ilaahay uu noogu soo dhiibay marka dhinac walbaba ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka ilahay waa ka karaameeyey zamanan wa makaanan wa shakhsiyatan intaba ilahay waa ka karaameeyey subxaanahu wa tacaala wamaa maxaybaa adraaka ku ogeysiiyey maa maxay bay leylatu lqadri tah waa istifhaamu tafkhiim wax weyn ayaa laga dhigaa wax weynna way tahay leylatu lqadri maxaad ka og tahay leylatu lqadri leylatu lqadri leylatu lqadri khayrun waxay ka khayr badan tahay min alfi shahrin kun bilood kun bilood oo leylatulqadri aysan ku jirin cibaadadii aad samayn lahayd halkaas habeen ilaahay hadduu ku waafajiyo ayaa waxay ka khayr badan tahay kun bilood cibaado la samayn lahaa waa cumrigii bini aadamka o dhan waa siddeetan iyo dhowr sanow siddeetan iyo dhowr sano weeye kun bilood siddeetan iyo dhowr sano ka warran haddii aad waafaqdid cibaado la samayn lahaa hal habeenoo ka khayr badan siddeetan iyo dhowr sano cibaado la samayn lahaa نسأل الله تعالى أن يوفقنا لليلة القدر ويمن علينا بالإجابة والقبول لا ينهى لكم أن إجابة قبول سبحانه وتعالى ليلة القدر خير وحيك خير بلنتهي من ألف شهر كم بلوت ولذلك وحل إراها مركي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومديه هر اللوغشي كي عمر قوله midkood inuu gaari jiray kun sano iyo ay gaari jireen cumrigooda markii looga sheekeeyey waxay yidhaaheen nabiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam sidee dadkaas cibaado ku gaarayna kun sano nin ilaahay caabudaya annagana cumrigeenna midka ugu roonaa wuxuu yahay boqol sano uusan wada cibaadaysanayni weliba boqolkaas markaasaa waxaa la yidhi nabigeennu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi sow ma arkin ilaahay inuu idinku manaystay leylatulqadr hal habeen oo ka khayr badan siddeetan iyo dhowr sano ka khayr badan cumrigiinni taasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kab ilaahay idinkaga dhigay oo ilahay idinkugu kabay subxaanahu wa tacaala tanazalu lmalaa'ikatu malaa'igtu way soo degtaa waruuxu malaku jibriilna wuu soo degaa fiiha fii tilka alleyla habeenkaa dhexdiisa malaa'igtii iyo jibriil way soo degaan habeenkaas bishaarooyinka uu xambaarsan yahay waxaa ka mid ah malaa'igtii cirka way ka soo degaayaan jibriil cirka wuu ka soo degayoo dhulkay imaanayaan habeenka leylatulqadri biidni rabbihim rabbigooda idankiisayna ku soo degayaanoo idan la-aan kuma soo degi karaan samada markay soo degayaan waa ilaahayna u soo fasaxay ilaah u soo idmay min kulli amrin mintaasi waa bimacna albaa bikulli amrinay la soo degayaan amar kasta oo qudiya la xukumayaa loola jeeda ilaa habeenka leylatulqadri ilaa habeenka kale sanadka kale leylatulqadriga laga gaarayo wixii dhiman lahaa iyo wixii maaragtaahay irsaaqadooda loo barakayn lahaa iyo wixii cumrigooda la gaabin lahaa iyo wixii cumrigoodu dheeraan lahaa iyo qofkii maqaadiir kale ay ku dhici laheed oo dhan habeenkaasaa la kala xukumaa markaasaa habeenkaas haddana waxaa loo sheegaa malaa'igta malaa'igta dhanaa la ogeysiiyaa adduunka koonka waxa ka dhacaya waa macluuma sanawiya macluuma sanawiyaha la siiyaa malaa'igta waxaa sanadka dhan bisha yani ramadaan ilaa ramadaankiisa kale sanadkaas macluumaadka adduunka ka dhacayo dhan habeenkaasaa loo sheegaa habeenkaasaa loo sheegaa sanadka waxa dhacayo dhan ayaa loo sheegaa wixii dhiman lahaa roobkii soo di'i lahaa abaarihii dhici lahaa yani dagaaladii dhici lahaa maqaadiirta samaawiga ah oo dhan macluuma sanawi sanad sanadaa loo siiyaa macluumaadka malaa'igta macluuma sanawiya sanad sanad aa loo siiyaa macluumaadka malaa'igta ilaahay min kulli amrin bikulli amrinay la soo degaan oo la xukumay awaamirtaas iyagoo wata oo og waxyaalaha maqdiyaadka sanawiga og ayay soo degayaan salaamun hiya hiya laylatu اlqadri salaamun salaam wey nabadgelyow xataa maطlaci اlfajr ilaa fajarka dhalashadiisa laga gaaro salaamu salaamtan waxaa ugu mashhuursan ugu badan macaanida lagu fasiro in muumin kasta oo ay arkaan malaa'igtaas soo degaysa laylatulqadri ay salaamayaan assalaamu calayka waraxmat ullaahi wabarakaatuhu muumin kastaoo ka hor yimaada waxay ugu tahniyadaynayaan ramadaankii dhammaadka uu dhammaanayo waafajinta ilaahay uu waafajiyey qabuulka ilaahay uu ka aqbalayo subxaanahu wa tacaala salaamtaasay faafinayaan ilaa waagu ka baryo ilaa waagu ka baryo salaamtaasaa soconaysa oo malaa'igta mu'miniinta ay salaamayaan dhawaqoodana maqli mayno shakhsiyadoodana arki mayno laakiin ilaaha noo sheegayo waan yaqiinsanna ilaaha noo sheega waan yaqiininayna suuratu lbayina haadihi tani suuratu lbayina waa madani waxay ku soo degtay magaalada madiina almunawara bismi illaahi araxmaan araxiim lam yakun iladiina kuwii ma ahaanin kafaruu gaaloobay oo min ahli lkitaabi ahlulkitaabkii iyo walmushrikiina mushrikiintii ah munfakiina kuwo ka zuulaya gaalnimadooda ma ahaanin kufrigooday dhammaantood ku wada dhiman lahaayeen xataa ta'tiyahum albayinatu ilaa xujadu ay uga timaado xujadu ilaa ay uga timaado waxay ka zuuli lahaayeen ku taagnaan lahaayeen gaalnimadooda xujada maxaa loola jeedaa rasuulun ah ku bayaani xujada rasuulkeenna burhaan min allaahi u ahaa waa xujo iyo daliil xagga ilaahay nooga yimid subxaanahu wa tacaala rasuulun ilaa uu uga yimaado kama zuulayaan kufrigooda rasuulkaasoo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaaday rasuulkaasoo yatlu akhrinaya suxufan xaashiyo akhrinaya xaashiyahaasoo mudaharatan la nadiifiyey sharaftooda la kor yeelay akhrinaya yacnii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa yacnii gaalada oo dhan iyo makhluuqaadkao dhan uu naxariis ilaahay u ahaa subxaanahu wa tacaala maxaa yeele lowlaa nabiga hadduusan jiri lahayn ahlulkitaab waa yahuud iyo nasaara mushrikiinna waa kuwa asnaamta caabudo wax kitaababa aan oqoonin dhammaantood gaalnimadoodii ku socon lahayen qolo walba gaalnimadoodii iska soconlay ilaa naar ay ka wada galaan kulligood oo hal qof aysan ka badbaadin ilaa xujadu ay u timaado maahani xujadiina waa u timid waa nabigeenna xujadu sala allahu calayhi wasalam marka in badanoo iyaga ka mid a saasay ku soo islaameen markay arkeen xujadii ay arkeen nabigeenna calayhi salaatu wasalaam rasuulkaasoo yatluu suxufan xaashiyo ama warqado akhrinaya warqadahaasoo mudaharatan la dahiray oo la nadiifiyey oo shayaadiin aysan bedeli karin shayaadiin aysan bedeli karin waa qur-aanka kariimka qur-aanku ku dul akhrinayey oo isaguna xujo ah oo burhaan ah uu ku dul akhrinayay gaalada nebigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh in badanna qur-aankaasaa saameeyey oo ay ku soo hanuuneen marka yatluu suxufan mudahara suxufan mudahara ulajeedadeedu ma aha qur-aankiiyo warqado ah inuu nabigu warqadaha saa sida annagu aan uga akrinayno inuu warqado uu ka fiirinayo saa uga akrinayay ma ahayn maxaa yeele nabigeena calayhi salaatu wasalaam kaana laa yaktub walaa yaqra' xaraf meel madoobo ku yaalla nabigu ma kicinaynin mucjizaadka nabigay ka mid tahay sala allahu calayhi wasalam xaraf madoob ma akrinaynin laakiin ulajeeddada maxay tahay suxuftan suxuftan ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye yacnii maadaama qur'aanku markii hore suxuf uu ku qornaan jiray fii suxufin mukarama marfuucatin mudahara suxuftaas uu ku qornaan jiray ayaa loola jeedaa suxuftaas wixii ku yiilay uu nabigu can dahri lqalbi ka akhri jiray wey xifdan uu ka akhrin jiray ee maaha suxufuu inta fiiriyo uu kickicinayo loolama jeedo xifdigiisuu ka akhrin jirnay qur-aankii suxufta ku qornaan jiray waana warqada caadiga warqadahan caadiga hadda yani annagu aan akhri qur-aanka uu ku qoran yahay xilligii nabiga warqadahan maba jirinba maba jirinba taasaad ogaan marka inaan warqadahan caadiga loola jeedin fiihaa suxuftaas warqadahaas uu yacni uu akhriyi jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa ku sugnaa kutubun kutubaa ku sugnaa kutubtaasoo qayimatun ee toosan oo wanaagsan kutub toosanaa ku dhex jiray kutubta macaani badanaa lagu fasiraa waxaa ka mid a macaanida lagu fasiro alkutub bimacna almawaadiic maxaa yeelay kitaab walboo la soo dejiyo mawaadiicu lahaa kitaab fulaan sida hadda fiqhiga marka la akhrinayaba kitaabu salaa kitaabu الطahaara kitaabu اlbeyc kitaabu الnikaax kitaabu اljinaayaat sida uu leeyahy kutubtaas kutubta samaawigaa la soo dejiyey suxuf walba waxay ka hadlaysay mowduuc gooni ah suxuftan waxay ka hadlee qisadii nebiyullaahi ismaaciil qisadii nebiyullaahi muusa qisadii nebiyullaahi ibraahim tan waxay ka hadlee haddana mowduuc kale oo qiyaamahii ka hadlee marka kutub waa bimacna almawaadiic mowduuc mowduuca ay u hadlaayeen wey warqadahaas marba mawaadiic kala duwan oo bini aadamka anfacayaa ku jiray wamaa tafaraqa aladiina kuwii kalama tegin uutu lkitaaba kitaabka la siiyey ilaa min bacdi maa jaa'athum اlbayinatu xujadii markay u timid ka bacdi maahane xilli kale kalama tegin kuwii kitaabka la siiyo yahuud iyo nasaara loola jeedo yahuud iyo nasaara markii xujadii ay u timid oo loola jeedo nabigeena calayhi salaatu wasalaam nabigeena xujada loola jeedaa sala allahu alayh wasalam xujadaasi markay u timid markaasay kala tageen waa xilli kala tagu uusan munaasib ahayn nabigeena calayhi salaatu wasalaam caqliga nadiifka wuxuu keenayey in laysku waafaqo in laysku waafaqo qur'aanku markuu yimid qur-aanka caqliga nadiifka wuxuu keenayey in laysku waafaqo qur-aanka iyaguna taa cagsigeeday sameeyeenoo markii qur-aanku soo degay nabigeennu u yimid sala allahu calayhi wasalam markaasaa khilaaf u dhashay oo la kala tegey see isku khilaafeen qaarna inuu rumeeyey nabiga calayhi salaatu wasalaam qaarna ay ka hor yimaadeen ay cadaaweysteen nabiga calayhi salaatu wasalaam walxaal ayay kala tageen oo iskhilaafeen maa umiruu aan la farin ilaa liyacbudu llaha ilaahay dadku inay caabudaan maahane mukhlisiina xaal lahu ilaahay ay u saafigaraynayaan addiina cibaadada ilaahay ay u saafigaraynayaan isaga mooye ruux kale aysan caabudayn cibaadadana isaga ridihiisa iyo wejigiisa raadintiisa mooye dan kale aysan cibaadada ku hoos wadan ilaahay dartiisa inay dadku u caabudaan waa aayaddan waxaa loo deliishadaa ikhlaaska ikhlaaska loo deliishadaa ilaahay wuxuu leeyahy dadka waxaa la amray ilaahay inay caabudaan mukhlisiina xaal lahu ilaahay addiina cibaadada ay u gaar yeelayaan ay u saafi garaynayaan oo markaad qur-aan akhriyaysid ama salaada aad tukanaysid ama aad xajiyaysid ama aad soomaysid ama saka aad bixinaysid kulli waa inay ilaahay dartii kaa noqdaan oo shawbu riyaa watasamuc aad ka ilaaliso aadan ku barxin wax kale barx waa inaad ka ilaaliso ibtiqaa'a wajhi illaah ibtiqaa'a ridaa illaah waa inay cibaadadaada noqoto oo dan kale aadan ka lahayn xunafaa waxaa layihiin dadku kuwa diimaha baadilka ka soo leexday oo wayuqiimu salaata salaada ay oogaan maahana wax kale aan la amrin wayuutu zakaata zakada ay bixiyaan maahana wax kale aan la amrin wadaalika almadkuur midkaa la soo sheegay oo min alcibaada wa iqaamati asalaa wa iitaa'i zakaa diinu lqayima diinu dariiq waddada diinteedii wey waddadaasoo alqayimati toosan waddadii toosneed diinteeda wataas waa in ilaahay mooye wax kale aan la caabudin waa in salaadii la tukado waa in cibaadada daacada ilaahay la badiyo wadadaa toosan bisaa la amr taasi ma wax laysku khilaafaa mise wax la diida wey ilaahay uun caabud oo daacada ilaahay badi xaq waxay u leedahay in laysku wada waafaqo laakiin ahlukitaab way isku khilaafeen taas qaarna way tooseen qaarna way diideen in aladiina kuwii kafaruu gaaloobay oo min ahli lkitaabi waalmushrikiin ahlulkitaab iyo kuwii mushrikiinta ahaa asnaamta caabudaya ah fii naari jahannama naarta jahannamo dhexdooday ahaadeen abaalkoodii waa kuwaas kuwii khilaafay bayinadii xujadii khilaafay abaalkoodu waa sidaasoo naaru jahannamo dhexdooda ayay ahaadeen uu yidhi alla subxaanahu wa tacaala khaalidiina xaalayin kuwa ku waari doona fiiha naartaa jahannamo gudaheeda ku waari doona ulaa'ika kuwaas oo ahlulkitaabka iyo mushrikiinta oo xaqii beeniyey hum iyaga unbaa sharu lbariyati makhluuqa ilaahay abuuray kuwa ugu sharta badan waa iyaga bini aadam makhluuqaadka waxaa ugu shar badan qofkaan diinta haysan qofka hadduu gaal yahay oo diin uusan haysan oo ilaahay uu ka sii jeesto oo xaqii uu beeniyo makhluuqaadka kan ugu sharta badan ina aladiina kuwii aamanuu ilaahay rasuushiisa rumeeyeen wa camiluu saalixaati acmaasha wanaagsanna camal falay ulaa'ika kuwaasi hum iyaga unbaa khayruulbariyati ah makhluuqaadka kuwa ugu khayrka badan haddaad rabto makhluuqa inaad ugu khayr badisana ilaahay adeec iimaanka iyo camalka saalixa ku dadaal miisaanka saxdaa waa miisaankaas wax lagu kala miisaamo daacada ilaahay iyo kasii jeesiga ilaahay laga sii jeeso daacadiisa miisaanka owfaqa ah oo waafaqsan xaqa kaas wa dadku laakiin mawaasiin kala duwanay oo cabiro kala duwan iyo miqyaas kala duwan oon kaas ahayn ayay dadka inta badan wataan badaa wax ku kala miisaama maalka walaa niman ninkuu ka maal badan yahay ka xoolo roon yahay uu ka sharaf badan yahay uu ka sharaf badan yahay dadaa qabiil wax ku kala miisaama dadaa adduunyo wax ku kala miisaama miisaanka saxdaa midka ilaahay noo sheegay qofba qofkuu ka daacad badan yahay ka cibaado badan yahay uu ka khayr badan yahay qofba qofkuu xaqa ka sii jeesto oo daacada uu ka sii fogaadana waa ka sii shar badan yahay qofka kale miisaanka saxdaa kaas wey jazaauhum kuwaas ilaahay ka cabsaday abaalmarintoodii cinda rabbihim rabbigood agtiisana abaalmarin ugu ah jannaatu cadnin nagaashiyaha jannooyinkoodii tajri waxaa qulqulaya min taxtihaa taxti ashjaariha wa qusuuriha jannadaas saraheeda iyo geedaheeda hoosteeda waxaa qulqulaya alanhaar webiyaalaa qulqulay khaalidiina xaalayhim kuwa ku waara fiiha jannadaas dhexdeeda ku waara abadan weligood ay ku waarayaan radia allaahu canhum kuwaas camalka saalixaa samaystay xaggooda ilaahay wuu ka raalli noqday waraduu canhu iyaguna ilaahay xaggiisa way ka raalli noqdeen dhexdooda ridahaasaa dhacay iyagay rabbigood dalika almadkuur min aljannaat kaas la soo sheegay jannooyinka ah liman ruuxay u sugnaadeen ruuxaasoo khashiya rabbahu rabbigiis ka cabsaday abaalmarintaas weyn waxaa helaya qofkii ilaahay ka cabsaday ilaahay hor istaagiisa ka cabsada oo alla ka xishooda subxaanahu wa tacaala suuratu zilzaal haddii tani suuratu zilzaal waa suuradaha madaniga ahay ka mid tahay bismi illaahi araxmaani araxiim idaa wakhtigii zulzilat alardu ardada markii la gilgilo oo ardada la ruxo zilzaalahaa gilgilashadeedii ay zalzala almunaasibata laha gilgilasho iyada munaasib u ah oo siday u ballaaran tahay u weyn tahay u mug weyn tahay gilgilasho u mug weynaa lagu sallidaa shay walba wuxuu leeyahy gilgilasho asaga munaasib u ah ardada sidaan u ballaaran muggaas leh waxaa la gilgilaa gilgilasho muggeedoo kale leh oo awood badan zilzaalaha saasaa loo jeedaa ay zalzalata almunaasibata laha gilgilasho munaasib u ah markii la gilgilo ardada oo waakhrajat ilardu ardadu ay soo saarto adqaalaha culaysyaalkeedii oo min almowta waalkunuus dadkii hore ugu dhintay oo lagu xabaalay ardada hoosteeda bannaanka ay isaga soo saarto ilaa waa la soo noolayn waa lala xisaabtami lahaa wixii lagu duugtay oo dahabkii iyo doolarkii iyo kunuustii ardada hoosteeda lagu qarsadana bannaanka ay u soo saarto cid danaynaysaana aysan jirin waa loo jeedaa waxaa kunuusta ay bannaanka usoo saartay dadka way arkayaan cid danaynaysaa ma jirto ilaa suuq ma furra xilligaas suuq ma jiro lacagta iyo dahabka goormay wax taraan markii suuq adduunyo bis suuq adduunyo suuqa adduunyada albaabadiisa waa la laabay qiyaama dhacay marka kansigii ardada gudaheeda ku aasnaayoo dhan bannaankuu yaallaa cid danaynaysana ma leh xilligaas xaggee la aadaa hadda hadaad xaggee ku qaade hadaad kansigaas qaadatid xaggee la aada suuqyadii waa xiran yihiin qiyaamihiyaa la joogaa oo laga soo tegay wa qaala alinsaanu ruuxa bini aadamkaana uu yidhaaho maa maxaybaa lahaa ardada u sugnaaday dhulka maxaa ku dhacay qofkuna uu leeyahay dhulkan sidaan u gilgilanaya oo wixii kansiya kayd ku jiray oo dhan bannaanka soo dhigay ardadan isbeddelkan le maxaa ku dhacay yowmaidin maalintaas tuxadidu ardadu waxay ka sheekaysaa akhbaarahaa wararkeeda maalmahaas warar iyo xog ay ardadu bixinay xogtay bixinaysa waxaa weeye addoon walba iyo gabarh kastoo addoona wixii ardadan dusheeda ay ku samaysay oo macaasi ah inay ku markhaati furto maalin hebla saacad hebla wakhti hebla ayaa addoonkaasi ama gabadhaas addoon tahay intaasoo dembiya ay dushayda ku samaysay akhbaaray bixinay bini aadamku waxaa weeye howl culus oo weyn ayaa u taalla intaasoo markhaatiyaalah ayaa la daba dhigay meeluu ku fakadaba looma samaynba malaa'igtii waa kugu markhaati furayaan jirkaagii waa kugu markhaati furayaan ardadiina waa kugu markhaati fureen xaggee ku fakanay marka maxay marka akhbaarta u bixineen bisababi anna rabbaka rabbigaa awxaa laha ardada inuu u waxyooday sababteeda ay akhbaarta ay uga sheekaynay ilaaha waxaas u waxyooday dhiib sirta iyo akhbaarta dhiib wax awood daatadeeda ay ku sheekaynayso ma aha qudra daatiya ma aha waa waxyi ilaahay waa ilhaam ilaahay ilaaha ku ilhaamiyey inay xogta bixisow yowmaidin maalintaas ayaa yasduru naasu dadku ay fulaan meesha lagu xisaabinayo maxsharkay ka fulaan ashtaatan xaalay yihiin jamaaca jamaacaad iyo horin horin iyagoo ah horin horin iyo jamaaca jamaacada ah ayay meesha lagu xisaabinayo ka soo fulaan maxay u soo fulayaan liyuraw in la tuso acmaalahum acmaashoodii la tuso bimacnaa jazaa acmaalihim acmaashooda acmaasha abaalmarintoodii si loo tusow qof walba waxaa la rabaa in indhaha loo saaro wixii uu samayn jiray mirihiisii kii xumaato samayn jira in la yidhaaho orodoo naarta aad kii wanaagii daacada ilaahay ku dadaali jirana la tuso jannadii uu galo dadku sidaanay u kala qaybsamayaan marka faman qofkii yacmal sameeya midqaala daratin dhuuracse qadarkeed oo khayran min khayrin khayra yarahu maalintaas uu arki doonaa waman yacmal qofkii sameeyey midqaala daratin dhuuracse qadarkeed oo kale qofkii sameeya oo sharan min sharin shar ahna yarahu midqaalkaas waa arki doonaa dhuuracasoo kale oo khayra haddaad samayso yar oo adiga agtaada ku liidnaa ood isdhehaysay kan amaaba qiyaamaha saxiifadaada iyo diiwaankaaga kan amaan lagu soo qorayn waa ku arka wax sharahoo agtaada ku liitood yasii jirtay oo isdhihi jirtay war dembiganoo kale wax uun aakhira lagula soo saaro oo warqad lagugu qoro amuusan dhammaynna waad ku arka ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ayagaa la yaabayo dhahay maxay tahay qoraalkan wax yar iyo wax weynba kama tegin qoraalku suurat alcaadiyaat haadihi tani suurat alcaadiyaat waa suuradda la yidhaha suurat alcaadiyaat suuradaha makiga ah ayay ka mid tahay bismi illaahi araxmaani araxiim waalcaadiyaati waxaan ku dhaartaa fardaha orda waalkhayl alcaadiyaat fardaha ordaha ayaan ku dhaartaa dabxan tadbaxu xaal ay gurxamayso dabxan gurxamid ay gurxamayso dabxiga waa sawdka feeraha dhexdiisa kasii shanqarayow farasku markuu xowl uu u ordo gurxanka hooseu ka gurxamayow fardahaas jihaadka u ordaya waa fardo ilaahay uu ku dhaartay waxa ilaahay uu ku dhaaranayo waa wax mansilo iyo makaano weyn ilaahay agtiisa kule ama haya camal ilaahay uu jecel yahay farduhu waxay hayaan camal ilaahay uu jecel yahay jihaaday usii socdaa jihaaday u ordayaan waa fardihii ay ku dagaalami jireen nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayh iyo asxaabtii nabiga calayhi salaatu wasalaam fardahaasoo wax badan diinta islaamka sabab u noqday in la kor yeelo fardahaas way kuwa ilaahay ku dhaaranayo walcaadiyaati aan ku dhaartaa fardaha orda dabxan tadbaxu xaalay gurxamayso dabxan gurxamid oo hoos ay ka gurxamayso falmuuriyaati fardaha shida ayaan ku dhaartaa qadxan madagta shida madag madagta waxa wey waa dabka laga dhaliyo labada qoray oo laysdul saaro laysku xurbiyo dabka laga dhaliya waxaa la yidhaha qadxan marka kaas waxa weeye waa naar sanaaciya faraska isaguna naar sanaaciyahu dhaliyaahoo qoobka markuu meesha dhagaxlayda uu ku dhufto qoobkiisa naar sanaaciya ka dhalanaysa naar sanaaciya dabaa ka dhalanayo waxaa ka kacaya daba iyo iftiino walac uu siinaa markaas maxaa yeele fardahani xilliga nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu ordisiin jiray oo saxaabadu ay ku dagaalami jireen markay dagaalka u baxayaan aroorta horaa la diri jiray inta habeenkii wax baaqi uu ka yahay si dhexba loogu sii tukado salaada subxiga saasaa la samayn jiray marka waxay ordayaan xilli habeena orodkaa zaa'idkaa dhagax markii uu ku dhufto qoobkiisa farasku daba ka kacay walac ka dhahay falmuuriyaati kuwa shida qadxan madagta shida ayaan ku dhaartaa falmugiiraati fardaha weerara cadowga ayaan ku dhaartaa subxan waa berigii weerara saasaa nabigeenu samayn jiray sala allahu calayhi wasalam aroortii weerarka qaadi jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam waa berigii fardahaas cadowga weerara ayaan ku dhaartaa oo fa aharna kiciyey bihi bimakaani alcadwi meesha ay ku ordayaan waa bada markaas bimacnaa fii bihi fiihi makaanka ay ku ordayaan makaanulcadwiga meesha ay ku ordayaan dhexdeedana naqcan habaas ka kiciyey ama boor markay ordayaanna meeshay ku ordayaanba habaaska cirka isku jarayow xawliga ay ku socdaan yacni markii meel bacaada iyo meel habaas leh ay soo galaanna habaaska cirka yacni isku jara markii meel dhagaxa ay ku istaagaanna daba ka kacow ilaa dhulku labadaas u qaybsamaa oo fa wasadna la dhexdhexaysta oo la dhexgala bihi binaqci habaaska iyo boorka jamcan jamaacadii gaalada la dhexgala iyagoo sidaa boorka u shidaya ay dhexda cadowgii ka gelayaan geesinimada yani dadka saaran wey marka farasku sidaa ma samaynaye waxa wada oo geesinimada samaynaya waa ciidankii asxaabtii nabigeena calayhi salaatu wasalaam say u sii socdaan ayay jamaacada cadowgii ay bartamaha ka dhex gelayaan bartamihii haddii la galay yani waa laga guulaystay wey cadowga haddii dhexda laga dego bis waa laga guulaystay wey meel walbaa laga jiraa markaa intaas fardaha noocaasaan ku dhaartaahe ina alinsaana ruuxa bini aadamka ah lirabbihi rabbigiis la kanuudun mid ku jisaarid badan wey ilaahay wuxuu ku dhaartay bini aadamku inuu jisaarid badan yahay intaas la soo abuuray xibnihiisa laysku rakibay la toosiyey irsaaqadii la siinaa caafimaadkii la siinaa haddana waa soo taagan yahay ilaahay inuu caasiyo u soo taagan yahay waa la kari la'ya kanuud wayuu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala insaanka la kanuud waa jisaarid badan yahay dhaaraan maray insaanka de waa dadka xuxunuu ilaahay ka hadlay oo ilaahay ku jisaara ee dadka baariyaasha ilaahay baari u noqday aan ahayn wainahu calaa daalika la shahiid wainahu damiirkaas laba meel waa loo celiyaa ilaahayna waa loo celiyaa subxaanahu wa tacaala insaankana waa loo celiyaa wainahu insaanku calaa daalika sha'nigaasoo kanuudnimada inuu jisaar yahay la shahiidun mid ka markhaati ah insaankuna kuwooda insaafka sameeya oo si cadaalada u hadla way qirayaan inay jisaar sameeyaan kuwooda garsoor oo cadaaladda ku hadlaya ilaahayna waa loo celiyaa wainahu ilaahay calaa daalika midkaa kanuudnimada oo insaanku inuu jisaar yahay la shahiidun midka markhaati ka ah wey ilaahay subxaanahu wa tacaala markhaatiyu ilahay kay waa u jeedaa insaanku inuu kanuud yahay wainahu insaanku lixubbi alkhayri khayrka jacaylkiisa la shadiidun mid ku adagu khayrka waxaa loola jeedaa maalka maanta ilaa macradu damiya aayaduhu wadaan macradu dami weeyo insaanka xunoo mujrimka ah ayaa la rabaa in la eedeeyo oo la cambaareeyo marka cambaarayntaasaa socoto wainahu insaanku lixubbi alkhayri maalka jacaylkiisa la shadiidun mid ku adag wey aaduu maalka u daneeya intuu cibaadada daneeyo iyo intuu maalka daneeyo intuu maalka daneeya badan insaanka suu uga fekero maalka suu u xanaanaysto suu uga naxo maalku markuu ka daciifayo iimaanka dacfigiisa sidaas ugama naxayo markii diinta ku daciifto iimaanku uu ka daciifo ugama naxo siduu maalkiisa u ilaashado diin uma ilaashado afalaa yaclamu ma oga miya insaanka tilmaantiisu sidaa tahay idaa wakhtigii buchira la faagid bixiyo maa shay lasoo faagid bixiyo shaygaasoo filqubuuri xabaalaha dhexdooda ahaaday wixii xabaalaha iyo quburaha ku jiroo dhan markii lasoo saaro oo bini aadamkii lasoo nooleeyo oo waxusila bimacnaa buyina wa uudixa la caddeeyo maa shayna la caddeeyo shaygaasoo fi suduuri laabaha dhexdooda ahaaday oo min alcaqaa'idi waalafkaari caqiidadii qalbiga lagu qarin jiray afkaartii xuxumeed oo qalbiga lagu qarin jiray oo dhan bannaanka la soo dhigo oo sir qarsooni aysan maalintaa jirin xilligaas ma oga miya inna rabbahum rabbigood bini aadamka bihim ayaga yowmaidin maalintaas la khabiirun mid xogtooda og inuu yahay ma oga miya maalintaas oo la fadeexayn doono wallah subxaana wa tacaala